Arday isugu jira wiilal iyo gabdho oo sanadkani ka qalin jebiyay dugsiyada sare ayaa fursado waxbarasho oo bilaash ah ka helay jaamacadda Beledweyne ee magaalada Beledweyne. Ardaydan ayaa dhigan doonta kulliyadaha caafimaadka, waxbarashada tiknoolajiyadda iyo kulliyadaha kale ee ka baxa jaamacadda. Maamulaha jaamacadda Beledweyne, Ustaad Axmed Bagas ayaa ka warbixiyay tirada ardayda ah ee ay siiyeen fursadaha waxbarasho ee bilaashka ah iyo kulliyadaha ay baran doonaan.
run ahaantii ee, sanad kasta waxaan siinaa ardayda danta yar ama waxbarashada aan iska bixi karin ee minxooyin isugu jira qeybaha kala duwan ee maaragtay kuliyadaha jaamacadda hadda sanadkan oo sanad dugsiidkan arday badan ayaa iskuullada kala duwan kasoo qalin jebisay ayaa waxaan siinay minxooyin ee, kuliyadaha kuliyadda caafimaadka narsinka iyo midwifeka iyo sidoo kale waxay u badnaayeen kuliyadda waxbarashada oo ay qaateen biology chemistry iyo maxaa kudhaha daraasad islaamiya iyo qaar waxaa jira xataa i t ah oo ayaga naftooda oo oo i t-ga aada u jeclaa laakiin duruufo jira ay iskaga bixin karin ayaga naftooda aan scholarship siinay marka arday badanay ahaayeen ujeeddada ardadan aan u siinay ee, waxbarashada ama deeqda waxbarashada waxay tahay ardaydii oo kasoo qalin jebisay dugsiga sare oo haddana aanan awoodin inay qarashaadkii jaamacadda kululaha iska bixiyaan ee, in maaragtay ardaygii waxbarashadii uusan uga harin lacag maxiisa uusan uga harin iyo ayagoo inta badan qoysas danyar ah kasoo jeeda oo duruuftaas annagoo maaragtay la qaybsanayna ayaa waxaan siinay deeq waxbarasho ah ardayga waxaan kusoo xullaa inta badan waxaan geynaa iskuullada maamulayaasha u geynaa warqada waxaan dhahnaa hadba ardaygii mudan oo maxaan ku dhahaa isleedihiin duruuf dhaqaale idinka intaasna soo haayay bal noo soo dira marka inta badan waxay nooga imaadeen iskuullada maamulka oo soo qoraya warqad kadib annaga noo imaanaya annagana qaabkaasaan ku siinaynaa